wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan taageeridda hanaanka sharciga ah ee dhibanayaasha la kulma tacadiyada dhanka jinsiga tababarka oo loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa muhiimadiisu ahayd in bulshada faham buuxa ay ka qaataan hanaanka sharci ee caawinaya dhibanayaasha tacadiyada jinsiga la kulma una fududeynaya sidii ay cadaalad u raadsan lahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda tababarka waxauna sheegay in qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo muhiimadana ay tahay in dadku fahmaan waddadii ay cadaaladda u mari lahaayeen inaan idiin dacfuro oo kala soo qaybgalo barnaamijkan quruxda badan oo maanta looga doodi doono meeshaan oo ku saabsan in dadku helaan cadaalad waxyaalaha ku dhaca tacadiga gabdhaha keliya ma ahan ragga way ku dhacdaa way way soo noqnoqotay ragga laftiisa waa barnaamijka waa galay inaan cadaalad helno aad baan ugu faraxsanahay arrinta labaad oo kale aan ku faraxsanahay waxa weeye inaan maanta inta ka hadlayno cadaalad waa wax lagu farxo oo wixii dhaca aynaan ku xallinayn mar caaladiis ee aan ku xallinayno wadahadal wadaxaajood afkana sharciga la tago oo qofkii dembiga galay la abaalmariyo sharciga lagu abaalmariyo buliisku ay soo qabtaan xeerlalinta la mariyo maxkamadda la geeyo akhirkana xabsigu ku dambeeyo qofka cadaaladdarradu ay ku dhacayso oo tacaddiga loo geysanayana uu ku qanco inuu cadaalad helay marka arrinta ugu weyn oo qofka bini-aadanka u baahan yahay inuu amni helo wey amniga markii uu helo waa inuu cadaalad helo cadaalad haddaan la helin nabad ma jirto waa inuu qof kasta gurigiisa cadaalad ku helo horey baan waxaynu ku sheegay inaynu gaari doono haddii aan laydmo labada kun iyo soddonka ugu dambeynta in qof kastoo soomaaliya gurigiisa cadaalad ku heli doono hadda cadaaladii markaa waxay ka mid tahay waxaa ka mid ah in la tacaddigaas la joojiyo oo dadku ay cadaalad helaan oo looyaro ay helaan sharciyaqaana ah oo qofkii laftiisa uu ku qanco cadaaladii jirtay marka waa iyada lafteedu waxay ka mid tahay horumarka waxaad ka doodi doontaan maanta sida qofka dembiilaha loo ciqaabo sida qofka dhibanaha uu cadaalad u helayo oo mataqaanaa sharciga hortiisa uu cadaaladiisu ku goosanayo ayaad ka ka doodi doontaan haddii aan laydmo insha allah haddii ilahay kulankaana kan keliya ma noqon doono wasaaradda cadaaladda waxay ku talagashay inay barnaamijyo badan oo cadaaladda looga doodayo oo dadka cadaaladda lagu gaarsiinayo inay keento horeyna way usoo qabatay haddana way qaban doontaa haddii aan laydmo aqoon isweydaarsagani loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ah ayaa daba socday kulamo iyo tababaro muddooyinkii ugu dambeeyey ay waday wasaaradda cadaaladda jubbaland kuwaasoo looga hadlayay arrimaha horumarinta cadaaladda iyo dhanka sharciyada